waxa weeyaan waxaan ku suganahay hadda tuulada camaan waxaa jirta marka meeshaan waagi haddii dadku soo guureen oo xooluhu yimaadeen oo ummaddu isugu timi waxa weeye waxaa dhacday iyadoo awad geeda iyo waxba lahayn oo iskaba roobka iska yaraa waxa weye intii dadki soo guuray baa baabashay kadibna wax rooba oo damaba ka daayna ma jirin meel baraago ku tirsan bay ahayd oo baraago leh oo baraagihina biyo waa ka dhamaadeen oo waa laga cabay dadkii kalena haddeer waxa weeye gadaal buu soo noqday oo soonaha dadki soonaha qardood iyo waxa weeye soonaha ayax dadka u yaacay roobkii aaday wixii qarkan bay soo galeen ma garata dooxooyinkii dadku ay daaqi jireen oo xooluhu daaqi jireen oo xoolo daaqeenka ahaana waxa weeye toogmaha ka furmaya ummadii dadkaanu ka qaylinay meeshaas oo waa dhibaataysan tahay de baabuurti xataa waxa weye dharooli iskaga gudbi jiday oo saasoo loo aadi jiray xaggaa loo mari jiray xataa ma mari kadho waa kasoo ware waa ka wareegtaa dooxadii taasay noqotay waxay noqotay xoor macnaha waa waadi dilaacay bay noqotay ma garan arrimaha noocaas oo kale a marka jira waxa weeye deegaanku saasu waxa weeye u dhibaataysan yahay dhammaan marka waxa weeye wixii marka waxa weeye waxa weye lagu birbaskarayn karo oo deegaankaas lagu soo wajihi karo marka hore degmo ahaan waa codsanayna ma garad waa imise tirada qoysaska reer guuraaga ah ee soo gaaray deegaanka waxa weeye dadkaa meesha kasoo guura tiradooda hadda ima cayimna laakiin anugu shalay qardaan ka imi soonaha udhexeeya qardo ilaa camaan dad baa soo guuraayay markaan xagga u guuraysanaa soonaha camaaneed baan u guuranaa bay yidhahdeen xorarkaasaan xulaynaa dad hore oo meesha degan waa kusoo dhaafay oo iyaguna soo guuray dadkii horena iyaguna waa degan yihin wixii waa isdulfushan yihiin marka waxa weeye meeshana waa tuuladuna waa waxa weye baraagi waa ka dhamaadeen oo biyo la-aan weeye oo bootooyin baa dadka looga dhaaminaya oo sidii booto looga dhaaminaya de nin waxa weeye barkadiisu afartan qaad ahayd oo afartan ku jireen oo afartankii waxa weeye booyada afartan qaada looga dhaanshay xoorkaa la xuliyey xoorkaa la xuliyey waxa weeye lifteeda ay leedahay ma garata nin walba waa garan karaa waa gartay wax ceelala male miyaa deegaanku maya wax ceela male ceel male muddaan ceelkaa codsanaynay intaa waxbaa idiin sosocdeeda la leeyahay ma hayno ceelal badan oo waxa weeye de erga isku shuban kuwa saabsan baan sugayna guli ma hayno waxaway kuwa socdaa waa jiraanin laakiin muhiimadda meeshii ayaan uta loogu talagalay meelaha dadku hadhow markii xaaladuu xumaadaan la imanayo oo dadku isugu soo guurayo baa la rabay in ceelasha laga qodo si xaaladdu ay ahaydna garamayno ceelkiina weli lama hayo welina lama qodin laakiin waa rajaynayna haddii alla idmo ilah idinkiis marka waxa weeye waxa weye dawladdana waa codsana waa ka codsanayna inay arrintaas waxa weye nala ogaato oo dhibaatooyinka waddanka kusoo wajahaa nala ogaato oo erya iskuson oo dhan waa abaaree nala ogaato waxa weeye hay-adaha waxa weeye iyagana waxaa ka codsanayna sida wanaagsan oo sharafta lahayd oo waddanka uga shaqayn jireen inay uga shaqeeyaan oo xaaladaha waddanka soo aadaan waddanka waddankoodi weye la socdaanin sida wax uga jiraan inay ogaadaanin ma garata maxay tahay marka culayska ay ku yihiin dadkan soo gaaray deegaanka
waxa weeye dadkaasi waa marka hore dad waxa weeye xoorarka soo xulay oo dee waa xiliyaadkan oo kale meelaha waxa weeye xooladaaqeenkaabaa la aadaa hadday banaanada waa abaaro noqdaan in de qararkaasa waa dadku caws u doontaa xoolaha la geeyaa haddii dee xoolihii waxa weeye xoorarkii la xoolay biyaa loo baahanya dadki waa biyo u baahan oo xoolihii waa biyo u baahan wixii wa imanaya nin berkadaha aan kuu sheegaya imanaya berked afartan qaad ahayd oo afartan ku jirayna waxa weeye haddee waa dareeri ka dhacay oo waxa weeye bootiya lagaga qaaday